asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiid mahayo aynu howlaha farada badan leh isugu keenno ee tilmaamaha badanna bixisa iyada oo aynu qaabab badan ka eegeyno qaababkaa farada badanoo haddii eebaid mahayo aynu ku maaragtay hadba dhinac ka dhuganayno oo maaragtay aynu leenahay xaggan maxaa laga yidhi dhinacaas maxaa laga yidhi sidaas maxay odayaashii ka dheheen sidan maxay ku qiyaaseen xagga maxay ka dheheen xagga maxay ka dheheen sababtoo ah in la soo aruuriyo oo mahmaayaha iyo erayada iyo afka la gudbiyo oo dadku isu gudbiyo oo barnaamijyo laga qabto oo loo yeedho waxay ka mid tahay qayb kobcinta iyo barashada iyo kororsiinta aqoonta afka hooyo ayay qaybo ka noqonaysaa maamaayaha badidoodana cilmi baa ku duugano cilmiyada ku duugani waxaa weeye waxa ay kaaga digahayaan ama waxa ay kuu sheegahayaani waa xog laga yaabo haddaad adigu taqaano ninka ku garab fadhiya ama midka kula jooga ama ka deriska kula ah ama saaxiibkaa inayna aqoon u lahayn in laysu gudbiyo oo laysla falanqeeyo oo laga sheekeeyana waxay ballaadhinaysaa kobcinta eray bixinta diyaarinta tusaalayaasha iyo fahanka ayay kobcinaysaa waxayna kor u qaadaysaa taranku inay wax fara badan ku baraarugaan ama awlaaddu ay wax fara badan oo erayo ah oo qaab ah oo dhihis ah oo tilmaan ah oo dabool ah oo sarbeeb ah oo haddii la kuusaba ogolaya dahsooni ah oo dadbani ah inay fahmaan waxaasoo dhan ayay keenaysaa waana midda mahmaahda intaan la soo qaadin aan ugu gadaanno erayo fara badan xubinta sideedaba waxaan ku gadaanaa wax erayo badanoo la faa'iidahayo tilmaamo badanoo la faa'iidahayo sheekooyin badanoo la qiyaasahayo oo dhinac walba aanu ka dhigno ayaanu raacinaa waxaan raacinaa tibtiiyo mooyihii wax lagu tumahayey annagoo u jeedna xubin inaan ka sheekayno sababtu maxay tahay waxa weeye tibtiiyo mooyaha lafteeda inaad fahanto ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay idhanka iyo irbadda iyo caaradda iyo miiqa iyo ciraan cirka intaba inaad fahanto waxaasoo dhan ba waxaa lagaa rabaa waxa aad fahmayso ee aad baranayso ee aad xubinta ka dhex baranayso ee erayada ah ee aad soo qabanayso inay qayb ka noqdaan teenan maantana xubinteenan maantana waxaan ka soo qaadanaynaa qayb ka hadlaysa sahanka iyo roobda waxay leedahay xubintan haddii eebeyd mahayo roob magaalo ku hooray reermiyi uma sahansado u fiirsayaa roob magaalo ku hooray reer miyi uma sahansado maxaa keenay bal mahmaadaa u fiirso roob magaalo ku hooray reer miyigu ama reer miyi uma sahansado bay ku leedahay maxay tahay marka sababtu reermiyigu wuxuu rabaa dhul geeda leh dhul cosab ah dhul caws ka soo baxo dhul doog ka soo baxo dhul aan la daaqin buu reermiyigu rabaa xooluhuna ayna ka didin oo caadi ah oo geeda leh oo meel lagu oodo leh roobkana xaggee ku daay dee magaalo ku daay maxaad marka magaalo roob kaba soo qaadba hadda gaarisoo kalea roob maanshiiyo si fiican u helay inta ay ku fadhido gaarisana waynu ognahay dhulka ay ku fadhiday inta ay la eg tahay inta ay la eg tahay baa roob badan helay waayahay ninka jooga banka faafi ma gaarisu usoo sahansanay wuxuu dhihi gaariso roob baa ka daaya xoolaha aan magaalada geeyi waa maya ma dhacayso maxaa loo yidhi marka mahmaahdaas oo xubintan cajiibku ay u imaatay roob magaalo ku horay reer miyi ooma sahansado ayay ku dheheen xaqiiqada bayna kuu sheegeen roobka hadduu magaalo ku hoorana reer miyigu u soo sahansan maayo wax danana kama uu laha muxuuba ka faa'iidahayaa waa roob magaalo ku daayey roob magaalo ku daayey muxuu sheegahayaa oo laga daaqahayaa doogna ka soo bixi maha cawsna dhali u mahayo waxba kasoo dhibci mahayaan saa darteed ayaan reer miyigu ugu sahansanaynin roob magaalo ku hooray mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta inamka eebe waxaa la yidhi asaa gaagood ku dayataa ilbaxnimo ma keento asaagaagood ku dayataa ilbaxnimo ma keento mahmaadana waxayna tusaysaa wiilashan dhowr kale iyo kuwan oogada fiiqa iyo waxaasoo dhan dadyow iyaga un filkooda ama asaagooda ama la mida yay ku daydeen inayna wax ilbaxnimo ah ka faa'iidaynin ayay halkaa inaga tusaysaa asaagaagood ku dayato ilbaxnimo ma keento